You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kayre ayaa soo xiray shirweynaha qaran ee dib u heshiisiinta kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho islamarkaana ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya shirweynahan dhab u heshiisiinta ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya wakiilo ka socday maamul goboleedyada dalka odayaasha dhaqanka abwaano iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada rayidka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey dadaalka ay wasaaraddiisa ugu jirto in guud ahaanba dalka laga hirgeliyo arrintan dib u heshiisiinta ayaa soo hadal qaaday in dadaalo ku aadan soo celinta wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ay imika socdaan islamarkaana dadaaladaasi ay qayb ka noqon doonaan arrinta dhab u heshiisiinta qaran ee dalka laga hirgelin doono wasiirka amniga gudaha iyo dib u heshiisiinta ayaa xaqiijiyey in dowladda federaalka mar weliba ay diyaar u tahay in la soo celiyo wadahadaladii labada dhinac u socday si xal waara loo gaaro runtu waxay tahay somalilan waa dad walaal ah oo maqan laguna talagalay iyaguna aan aaminsanahay inay ku talagaleen sida waxay yihiin inaan lagu dhaafine xal lagu midaysan yahay la helo wixii ay talasho qabaan laga fadhiisto wixii taariikh hore dhacay inaanaan ag fadhiisane mustaqbalka aan fiirino aan hore u fiirino waxaan shaki ku jirin soomaali oo aan somalilan haysanin soomaali dhanma haddana waxaad la socotaa inuu jiro fariimo iyo dadaal ku aadan in somalilan iyo soomaaliya ay mar labaad isugu soo laabtaan miiska wadahadalada sidii horay culaysku u jirayna aan aan aan la ag fadhiisan wixii horay usoo dhacay mustaqbalka la fiiriyo laga wada hadlo waxyaabaha jira laga wada xaajoodo xal anfici kara iyaga iyo dalka intiisa kaba soomaaliya isugu timaadana dowladda federaalka oo uu hogaamiyo madaxweynaha maxaa cabdulaahi maxamed iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah oo amuuraha hadda aad ka hadlaysaan iyo kuwa maanta meesha loo joogaya dowladda federaalka wakiil uga ah waxaan jeclahay anu wasiirkii wasaaradda ah inaan idin caddeeyo waa naga dhabka wasaaradda federa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalkaaba in la soo celiyo wadahadlada somalilan dadka walaalaha ay wax ay kala tabanayaan la galo xal wanaagsan oo lagu wada dhaco oo lagu midoobana laga gaaro wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale xusay in shirkaasi ay ku soo bandhigeen shan qodob oo loo mari karo hanaanka dhab u heshiisiinta qaran islamarkaana ay horgeyn doonaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya si loo ansixiyo shantii tiir oo nalakugu soo bandhigay hanaanka dib u heshiinta sorry hanaanka dhab u heshiinta qaran shantii tiir waa loo fadhiistay wixii lagu soo kordhiyey waa la soo qoray waa la soo ururiyey waxaa lagu dari doonaa dokumentigii hore laydinkugu waxaana la marsiin doonaa jidka sharciga ah oo wasiirada iyo baarlamaanka madaxweynahana ku dambayn doona marka waxaan idiin ballanqaadaynaa wixii aad ku soo kordhiseen shantiini qaybood oo shalay shaqeeyey inaan ku dari doono siyaasadda dibudhabu heshiinta qaranka si ay u noqoto dokumenti rasmiya oo lagu hago siyaasadda dhabu heshiinta wadanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo si weyn ugu mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee soo qabanqaabisay shirweynahani ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loo dhiso dowlad xoog leh oo ka fog qabyaalada iyo musuq maasuqa mar haddii ay kala fog yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada wasaaradda arrimaha gudaha waxaan uga mahad celinayaa inay soo dhammaystireen hannaan cusub oo loogu yeeray dhab heshiisiin kaasoo laga qaybgeliyey qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed kaasoo la keeni doono golaha wasiirada si loo ansixiyo kadibna iyaga iyo dhammaan inta la shaqaysay ugu shaqo galaan waa u mahad celinayaa waa shaqo qofta dheer ay ka soo shaqaynayeen waxaana aaminsanahay sida halkan aad saddexdii maalmood aad isla joogteen aad ku aragteen inay dalka wax ka tari doonto haddii ilaa yaraado haddii hormuudka soomaaliyeed oo gabdhaha soomaaliyeed ah ay kala qaybsan yihiin oo dhallinyaradu kala qaybsan tahay oo culummadu kala qaybsan tahay oo siyaasiyiintu ay kala qaybsan tahay oo cid waliba ay aaminsan tahay fikir ka duwan cid kale su-aasha aan isweydiinayna waa maxay marka maxaa dhabka dhigi kara hanaanka dhaba heshiisiinta ay wasaaraddu inoo keentay nahay inaan ka dhammayno marka waxay tahay dalkan dowlad xoog leh oo shaqaynaysa oo ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysa oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan in dib loo soo dhiso in dhaba heshiisiin qorshaheed la keeno waxaa iyadana asal ka ah inaan soo dhisno wixii naga dumay daraha naga dumay oo aad aragtaan waxaa la mida quluubteenna gudahi gudahooda inta ka duntay in halkaas laga soo dhiso ayaa la mid ah marka in saraha dib loo dhiso odayaasha iyo wiilasha gabdhaha iyo culummada madaxda halkan isugu timid oo aan anagu ugu horeeyo annagoo ka amba qaadayna sidii aan ku hergelin lahayn waxa halkan aad uga heshiiseen anigoo soo dhoweynaya fikirkii dadka halkan soo istaagay oo ahaa in la sameeyo duco qaran waan leeyahay inay wasaaraddu ka howlgasho gabagabadii waxaa shirweynahaasi laga soo saaray baaq shan qodob ka koobnaa oo kale ah in dowladdu ay sida ugu dhaqsiyaha badan u meelmariso hanaanka dib u heshiisiinta qaran si loo soo afjaro isbarbaryaaca arrimaha dib u heshiisiinta oo in ka badan toddobiyo labaatan sano dalka ka socday in dowladdu ay mudnaan gaara siiso dhaqaalena u qoondayso qorshaha la socda hanaanka dib u heshiisiinta qaran in sidoo kale dowladdu ay mudnaan gaara siiso diminta khilaafaadyada hadda taagan ee dhiigga uu ku daadanayo si hanaanka dowladnimo ee dalka u hanaqaado iyo in la taageero oo la tayeeyo heedaha iyo qaybaha bulshada ee iyagu u xil saaran deminta khilaafyada iyo mushkiladaha ergooyinka shirku xogtooda ay soo ururiyeen iyo ugu dambayntii in la dedejiyo istaraatiijiyadda iyo qorshaha dib u heshiisiinta islamarkaana si deg dega loogu howlgalo deminta colaadaha taagan ee nabadda wax u dhimaya shirweynahan qaran ee dib u heshiisiinta oo uu daafuray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya saddex maalin ka hor ayaa waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana lagu soo bandhigay nuqulka koowaad ee hanaanka dib u heshiisiinta qaran ee dowladda federaalk doonayso inay ka guud ahaanba dalka waxaase isweydiintu ay tahay sida shirar maalmo yar qaatay oo loo fadhiyey caasimadda muqdisho usoo afjari karo xurgufta iyo colaad beeleedyada soo jiitamaya in ka badan shan iyo labaatan sannadood cabdiraxfiid cabdisamad wararka s b s muqdisho
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.